reer geeledle in la leeyahay doorashadoodii baa socoto anna waxaan ahay ugaaskii baasha magacaygu waa ibraahim macali cali ilaahay edamkiisii meeshii baan tegey arrinta iyada ahayd guddigii xalinta khilaafaadka iyo madaxdii meesha joogtay oo dhan ba kala hadlay waxaa la yidhi geeledle arrintiisii dib ha ula noqdo oo ha isa soo xalliyo sidaas sidaan u ogeyn haddana kooxdii baa lala cararay oo meel kalea la geeyey hool kale arrintii baa la ii sheegay waan ka daba tegey guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka koonfur galbeed maxamed nuur maxamed macalin baa ciidan booliis ah dhexda ii dhigoo yidhi hala garaaca ugaaska hadduu soo galo meeshii baa la igu jiidjiiday oo la igu garaacay oo ummad ilaahay oo dhan markhaati ka tahay ergadii qaar baa soo xanaaqay oo iskaga soo cararay meesha iyada ahayd ilaa iyo soddon iyo jijab ah xildhibaanadii iyo mas-uuliintii umuddo ma hayn si in lahayn balbal ergadii lahaa gor liisji iyo intay kala doontaa iyo may se oo markaas in lahadalaan dadkii kinka may dheegnayihiin geeka wakti oo adi lexsa oo kale ee may dheegin geeka geerali doorasho galahada an oo warbixin horey la insiinen jarna warqadii musharaxnimada oo sharciga dhum anka guuyi shahaadadii ogaato iyada oo laha inka sheegna iyo wakti dambe dheegi hob anahaa kay balmaysa wala jarahan an isarey araadi madaxtooyada shee imayl doorashada aan dhagaaq sarin meeloba iidana diirsanayay ergooyinkii dadkii oo shar ruuraw oo kabimeelo ku ruuraw didisay gubadow yaa oo horkooyan balse walan jara anaadu ana geedadla kursiga yahan tartamaw intii hore shacab moolmay warsadaana ugaasa walwaraay markii inka horeytiyo shacabkay ana dhakooyo walwarsada geekan walaysan aragaasaya meelo ku dheegi ana oo ergadayna qoranta oo warqadi ana baasadka dhiibadayna tanqeta yaa hatan wali dhiiday in aana ku qayb galo waay ergadii tay dadan hayna la ingeliy wali kaloo jartay ergadii in ornaytay beelo jilibka kay waako hal qof maha ingelin yaana waato oo ugaaskay gudbiye todoba qofoodu hal qof ma inku gelina taana tii aana baasadka dhiibadiyo marka lamadan haashu marka wali ku codsaday haddii cadaalad la helo in la roojiyo walan